macadka salaaxudiin al ayuubi ee barashada iyo barbaarinta ee degmada buurdhuuba ee gobolka gadow ayaa xaflad qalinjibin uu qabtay arday dhammaysay kitaabada diiniga iyo culumtooda kala duwan ee lagu barta macadkaasi munaasabadda ay ku qalinjibinayeen ardaydaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin macallimiin bahda waxbarashada maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee ardayda qaar ka mid ah ardaydii dhammaysay macadka salaaxudiin al ayuubi ayaa munaasabadda ay ku qalinjibinayeen kusoo bandhigay waxyaabihii ay barteen
والرفع مبتدا بالابتداء كذاك رفعها قرين بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والحياة شاهدا ومفرد ياتي وياتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل فهكذا أضمن محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة dhanka kale aasaasaha macadka salaaxudiin al ayuubi ahna maamulaha macadka sheekh cabdulaahi macalin maxamed ayaa soo xiray munaasabadda isagoona ka sheekeeyey dadaalkii iyo juhdigii ay geliyeen ardayda iyo waxyaabihii ay ka soo mareen aasaaska macadka heerka dugsiga sare ama heerka taanawiga oo qaatay shahaadada labiyo tobnaadka ee macadka salaaxudiin al ayuubi oo ay tasdiiqisay ama waxa weeye ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada federaalka idahaya tacliinta sare allah yaan u mahad celinaya subxaanahu wa tacaala waxaan in badan ku taahaynay ama ku taamaynay oon rajaynaynay inaan halkan soo gaarno ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala hal mid baa laga dhawaajiyey oon rabaa inaan ka jawaabo middaasi waxa weeye dufcadan koowaad gabdhihii xaggay aadeen baa la yidhi gabdhuhu jidkay ku soo jiraan maamule cabdi xaaji jidka ayay ku soo jiraan gabdhaha halkan fadhiya waa dufcadda iyaga ku xigta weeye dadkan koowaadna waxay ahaayeen dadkii culummada ahaa oo markii horeba dhisnaa ayaan annaguna xoogaa nidaami ah ayaan ugu daray sidaasay markaa nasiib umaysan helin in badanna waa raadinaynay gabdha inay kusoo biiraan dufcadda koowaad laakiin gabdhihii kamaysan mid noqonin insha allahu tacaala laakiin dufcadda ku xigta waxaa weeye iyaga ugu badan si kastaba haatee ardayda dhammaysay macadka salaaxudiin al ayuub ayaa munaasabadda lagu guddoonsiiyey shahaadada dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo ka turjumaysa heerkooda waxbarasho ay ka dhammeeyeen macadkaasi